degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa lagu qabtay munaasabad oo xarigga looga jiraya xarunta daddhigista oo ay yeelanaysa qaybta degmooyinka weliyow caddee munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada hodan mas-uuliyiin ka mid maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale cali axmed guddoomiyaha degmada hodan iyo agaasimaha daddhigista gobolka banaadir cabdirashiid wadaadyare iyo xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira u sheegay in adeegani uu muhiim u yahay bulshada gobolka banaadir adeegyada waaxdan si feegaha waxaa lagu maaragtay lagu lagu bixi jiray xafiisyo ka baxsan maaragta xafiiska dowladda boqolkiiba sagaashan dadaal uu guddoomiyaha sameeyey annagana maaragta amarkiisa ayaa waxay sababtay in aan la dagaalano shabkado iyo kooxo maaragtay adeega waaxda haystay dadaalkaas aan sameynay iyo dagaalkaas aan galnayaa waxay sababtay in meeshii awal boqol qofood iyo boqol iyo konton qofood waaxda ka imaanayday maaragta maanta siddeed boqol ilaa toddoba boqol in udhexeeda ay timaado marka waaxdana ma xamili karin xajmigeeda annagana culaysay nagu noqotay bulshada maaragta meelaha fogfog ka imaanayda wayna dhibta marka inay baddii iyo shangaana imaadaan taas ayaa maaragta keentay in la baahiyo waa adeegyada waaxda culayska magaaladan ka jiraahu waa waxa hadda caawa nagu qabsada degmadahooda annagoo joogna mana la qari karo mana laga daadgari karo magaaladan xal waxay ka rabtaa sidii madaxweynuhu ugu dhawaaqay in lasii hirgeliyo ood ula sii dhowaataan rabnaa si xalkaas loo helo haddaan iskaashanno oo degmada iyo askariga iyo qof kasta uu ogaado fiiri dalalka shisheeye markaan tagno tiish markaan gacanta ku soo qaado waxaan la raadinaa maanta o dhan meelaan ku rido meelaan dhigaan la raadina waxaan waxaan u jeedaa dalkan iyo meeshaan inaan laga ogolayn waxaas inaan laga ogolayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in tani ay tahay dadaallo uu bixiyo maamulka gobolka banaadir ayna sii wadi doonaan daddhigista haddii hal goobo shangaani la yidhaahdo lagu ogaa ee siddeed boqol oo qofood maalinta loogu adeegayay kana kalluumaysanayeen kooxda maaragtay faaga iyo cabdirashaad ayaa ka shaqaysatay ka kalluumaysanayeen kooxdiina waa ka sifaynaa alxamdulilaah meeshii ay shalay halkaa shangaani la ysugu tegi jiray gabadha soomaaliyeed iyo hooyada maskiinta ah iyo aabbaha xanuunsan kulligood ay halkaa isugu tegi jireen maanta waxaan rajaynaynaa cid kasta goobta ay joogtay ku dhowdaha inay ku hesho kadib munaasabadda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay aargada degmada hodan oo muhiim u ah isu socodka degmada iyadoo loo dhisi doono qaab casri ah abshir cabdulaahi amiin universal t v muqdisho